asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaalla kusoo dhowaada qodobada warka jagada hornimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso duhurnimadana dhegeystayaalla kuweeda uu door karoona madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya oo ku wajahan magaalada muqdisho dowladda soomaaliya oo shaacisay kiisaskii ugu dambeeyey ee cudurka koronaha turkiga oo soomaaliya een ka ballan qaaday horumarinta adeegyada caafimaadka diyaargarow ku aadan xususka maalmaha xorriyadda oo ka socda dalkaasi maraykanka wasiirka howlaha guud oo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ku wareejiyey naqshadda dhismaha xarunta wasaaradda ciyaaraha ee soomaaliya beeralayda magaalada beledweyne oo soo bandhigay noocyo kala duwan oo dalagyada beeraha ee ka baxa degmadaasi akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal duhurnimadana qodobka ugu doorka roona dowladda masar iyo etoobiya oo sii xoogeysay khilaafkooda waa duhurnimo jimcaha dhegeystayaal taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha lixaad sanadda laba kun kob iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaargarooba warkii oo dhan madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ayaa la filayaa in ay gaaraan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya islamarkaana ay ka qayb galaan shirkii dhowaan uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya shirkaasi oo looga hadlayo waxyaabihii u qabsoomay madaxda maamulada iyo dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ee u diyaargarowga arrimaha doorashooyinka soomaaliya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta ku wajahan magaalada muqdisho madaxweyne deni magaalada muqdisho wuxuu kaga qaybgelayaa shir ku saabsan dardargelinta arrimaha doorashada soomaaliya kaasi oo dhex maraya madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka soomaaliya waxaana sidoo kale maanta magaalada muqdisho gaari doona qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka qaybgelaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya madaxda shanta dowlad goboleed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir shirkan ayaa sidaa qorshaysan sabtida berri ka furmi doona magaalada muqdisho turkiga ayaa dowladda federaalka soomaaliya ka ballan qaaday horumarinta adeegyada caafimaadka soomaaliya wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdulqaadir maxamed nuur ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi turkiga oo uu hogaaminayay doctor kebrid erdol mas-uuliyiintana ka socday wasaaradda caafimaadka ee dowladda turkiga iyo wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa isla soo qaaday sameynta sharciga jihaynta caafimaadka dalka wafdigan ka socday dalka inuu walaalahanhay ee turkiga ayaa ballan qaaday in kaalin weyn ay ka qaadanayaan horumarinta iyo tayada caafimaadka soomaaliya wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa uga mahadceliyey dowladda iyo shacabka turkiga oo mar walba jecel in horumar ay sameeyaan hay-adaha kala duwan ee caafimaadka dalka isagoona sheegay in wasaaradda cadaaladda ay awoodeeda ay isugu geyn doonto qaabkii loo sameyn lahaa sharci qeexaya tayada iyo badqabka caafimaadka soomaaliya iyadoona lala kaashanayo wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka howlaha guud ayaa wasiirka dhallinyarada ku wareejiyey naqshadda dhismaha xarunta wasaaradda ciyaaraha ee soomaaliya wasiirka wasaaradda howlaha guud dibudhiska iyo guryeynta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed aadan macalin soomaali ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya mudane xamse siciid xamse wasiir maxamed soomaaliya ayaa ku wareejiyey wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha naqshadda dhismaha xarunta wasaaradda ciyaaraha oo ay sameeyeen injineerada wasaaraddaasi howlaha guud kulankaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda agaasimaha waaxda dhismaha injineerada same agaasimaha waaxda dhismaha iyo injineerada sameeyey naqshadaasi agaasimayaal iyo la taliyaal ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka howlaha guud mudane maxamed aadan macalin soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradda howlaha guud ay shaqadeedu tahay dhismaha xarumaha dowladda iyo dibdhiskooda n tan maanta ee diyaarinta naqshada dhismahana ay qeyb ka tahay n shaqada wasaaraddaasi waxaa kaloo wasiir soomaali uu xusay in wasaaradda howlaha guud ay diyaar u tahay dhammaan xarumaha dowladda in ay ka caawiso dhismaha iyo dib u dhiska xarumahooda wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamsan siciide xamse ayaa uga mahadceliyey wasaaradda howlaha guud wadashaqeynta iyo sida deg dega ah ee ay injineerada wasaaraddaasi howlaha guud ay ugu sameeyeen naqshada dhismaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa shaacisay kiisaskii ugu dambeeyey ee cudurka koronaha soomaaliya wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaskii ugu dambeeyey ee cudurka koronaha ee soomaaliya waxaana kiisaska cusuba laga diiwaan geliyey gobolka banaadir tirada afar iyo labaatankii tirada afar iyo sideed tirada n sideed iyo afartankii saac ee ugu dambeysay laga baaray covid toban sagaal guud ahaan soomaaliya ayaa ahayd kun saddex boqol iyo sagaashan iyo sagaal qof waxaana laga helay toddoba qof puntland hal banaadir saddex jubbaland saddex lab shan dhadigna labo bogsashada guud ayaa lagu sheegay shan iyo tobanna dhimashadu waa zero tirada guud ee laga helay covid toban sagaal soomaaliya ayaa gaadhay afar iyo toban kun sideed boqol iyo toddobaatan iyo shan qof dhimashada guud waa toddoba kun laba boqol iyo soddon iyo kow ceyrada bogsashada guud waa toddoba kun laba boqol iyo soddon iyo kow dhimashada guudna waa toddoba boqol iyo toddobaatan iyo shan dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctoreso fawziya abikar nuur iyo agaasimayaasha wasaaraddaasi ayaa hanaanka fogaan aragga ee zoomka kulan la qaatay ku-xigeenka ergiga gaarka ah ee qaramada midoobey ee soomaaliya waxayna ay ka wada hadleen oo ay ka qeyb galeen dood kulankaasi ay erade oo ku saabsaneyd sida ay labada dhinac ay isaga kaashan lahaayeen ka wada shaqeynta iyo dardargelinta tallaalka ka hortaga covid toban sagaal iyo koruqaadista dadaalada n hadda socda ee looga hortegayo covid toban sagaal beeraleyda magaalada beledweyne ayaa soo bandhigay noocyada kala duwan ee dalagyada ee ka baxa degmadaasi beledweyne madax ka tirsana maamulka hirshabeelle kan degmada iyo kan gobolkaasi iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay xaflad een midowda iskaashatada beeraleydaasi degmada beledweyne oo ka kooban afar iyo toban iskaashato ay ku soo bandhigeen noocyada midhaha beeraha ee ka baxa gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ballan qaaday in wasaaradda beeraha hirshabeelle ay si dhow ay ula shaqeyn doonto afar iyo tobanka iskaashato ayna ka caawin doonto waxyaabaha ay u baahan yihiin iyadoona wasaaraddu ay kaashan doonto dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-ada iyo hay-adaha kale ee ku shaqada leh arrimaha beeraha gudoomiyaha degmada beledweyne cismaan dhiciso wadhuubow agaasimaha wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle cabdulaahi cali cabdi ayaa si wadajir ah u bogaadiyey bandhigan ay qabteen midowda iskaashatada beeraleyda degmadaasi beledweyne gudoomiyaha midowda iskaashatada beeraleyda degmada beledweyne cilmi cabdulaahi maxamed cilmi duqow iyo cabdiraxmaan maxamed cabdi cali oo ah xogeynta midowda iskaashatada beeraleydaasi ayaa ka warbixiyey dadaalka ay ugu jiraan waxsoo saarka beeraha iyo caqabadaha ay la kulmaan beeraleyda ka shaqeeya gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne diyaargarow ku aadan xusaska maalmaha xorriyadda ayaa ka socda dalkaasi maraykanka jaaliyadda dalka eerahdee jaaliyadda dadka soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka minnesota ee dalkaasi maraykanka ayaa ku howlan diyaarinta xaflado loogu diyaargaroobayo xusaska munaasabadaha maalmaha xorriyadda ee lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ee jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan gobolkaasi minnesota axmed cabdi ismaaciil ayaa sheegay in maalinta sabtida ah ay xaflad ay ku qaban doonaan wadada east franklin ee magaaladaasi minneabolis halkaasi oo uu tilmaamay in ay isugu imaan doonaan fanaaniin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee soomaalida ee halkaasi ku nool wakiilka warbaahinta qaranka cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa sheegay in qabanqaabada xusaskaasi oo haatan ay ka socdaan magaalooyinka waaweyn ee ay degaan dadka soomaalida ah sida minneabolis iyo kuwo kale halka markaasi aada kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalatan baydhabo dowladaha masar iyo etoobiya ayaa sii xoogisay khilaafkooda ku aadan webiga neel dowladda masar ayaa isku dayeysa inay xoojiso awoodeeda diblomaasiyadeed iyo midka militari ee ay ku leedahay gudaha afrika xilli ay sare usii kacayso muranka kala dhexeeya dalkaasi etoobiya ee salka ku haya dhismaha iyo biixireenka ballaaran ee dalkaasi etoobiya eena laga dhisayo ee webiga niil eena laga dhisayo waxaana sidaasi qoray wariyaha b b c da ee ka faallooda arrimaha masar maji cabdulhaadi ururka juqraafiyahanada masar ee la sameeyey kun sideed boqol toddobaatan iyo shantii ayaa waxay keydiyeen dokumentiyo muhiim ah oo ka turjumaya danta fog ee ay masar ay ka leedahay dalalka ka hooseeya saxaraha afrika waxaana dokumentiyadaasi ka mid ah khariirad eena taariikhi ah oo muujinaysa in xuduudaha koonfureed ee masar ay dhacaan harada victoriya ee bariga qaaradda afrika ururka juqraafyahanada ayaa waxaa lagu sameeyey in himiladii boqortooyadii masar ee muddada badan ee masar ka talin jirtay taasi oo suudaan hoos keentay maamulkii masar iskuna dayday inay etoobiya ku qabsato awood militari intii u dhexaysay sanadihii kun sideed boqol toddobaatan iyo afartii ilaa iyo kun sideed boqol iyo toddobaatan iyo lixdii arrintaasi oo kusoo dhammaaday isla markaana ay kusoo dhammaatay guuldarro n bahdilaada warkii duhurnimo oo aad kala socoteena dhegeystayaal radio baydhaba duhurnimadan halkan ayaan kusoo hmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray isla markaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abuukalanteen oo dhanka farsamada iyo iskudabridka waa saxiibka ibraahim aadan dhuubowtana kulati dambe dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale ciddii warka iyaga u dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga daalacan karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba